Shirkadda Effia oo ka shaqeysa nadaafadda magaalada Muqdisho ayaa olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayay bilicda caasimadda ka saameysay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Ololahan ayaa waxaa ka qayb qaatay shaqaalaha shirkadda Effia, maamulka degmooyinka, dhalinyaro iskaa wax u qabso u abaabulan, iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah. Qaar ka mid ah maamulka shirkadda Effia iyo bulshadii ka qayb qaadatay ololahan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo sameeyay.
maanta waxaan halkan u taagannahay amarka allah subxaana wa tacaala iyo inaan addeecno rasuulka sala allahu calayhi wasalam waddadiisa nadaafaddu saan ognahay waa qayb di- ka mida diinta annadaafatu nisfu min aliimaan shirkadda nadaafadda ifi mar walba waxay u taagan tahay inay ka shaqayso horumarinta nadaafadda waxaana bees u ah caafimaadka iyo horumarka deegaanka iyo bulshada nadaafaddu waxay aas-aas u tahay dadnimada iyo garaadka saan ognahay nadaafaddu ma ahan keliya inay qaban karaan shakhsiyaad gaara inay qaban karaan hay-ada gaara inay qaban karto dowladdu waa mid ijtimaaciya oo dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay ganacsi hadday tahay shakhsi hadday tahay guri inay tahay mid u taallo guud ahaan waxaan ku baraarujinaynaa shacabka soomaaliyeed inay nagula garb galaan inaan mar walba u heeganahay shaqada nadaafadda maanta oo lix tobanka taar- taariikhdu waxaan shaqo ka haynaa dhammaan degmooyinka ha ugu horeysa hadda aan taagannaha degmada warta nabadda ee, waxaan soo shaqo gelinay markay ugu yaraado boqol lixdan iyo saddex baabuur shaqaalaha ka shaqeeya maanta siddeed boqoloo shaqaalo oo isugu jiro maamul iyo shaqaalaba inay shaqada gacanta u la- tageen annagoo ilaalinayna horumarka iyo nadaafadda iyo caafimaadka waxay u baahan tahay caafimaadku iyo cudurku wuxuu u baahan yahay cudurku mar walba in laga hortago waxaan xusuustaa shan iyo siddeetankii ayaa iigu dambeysay gobolka banaadir oo nadaafad laga xaaqo si wada jira waa shan iyo siddeetankii intaan meesha joogta wax dhasho waa yari aan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo qolada waddana khayr allah siiyo waana idin garab taaganaa weliba waxaan ka- ka codsanayaa shirkadda inay nugu baraarujiyaan inaan annaguna maalinteenna qaadanno ee, maamulkeenna iyo shirkadda ifiye oo ka soo bilowday maantay warshadda caanaha haddana joogta jidka kale oo- oo oo- oo calikamiin waxaan leeyahay aad iyo aadaa u mahadsan tihiin khayr badan allah idin siiyo waddankiinna dhisa dhallinyarada maanta aan u jeeda wallaahi farxaddii ay iga badatay maantay waxaa halkan ka dhacay dhacdo weyn iyo ololo weyn iyo bandhig weyn sidaad arki kartaan Ee, sida riboodka lagu siiyey waa toddoba boqol oo shaqaalaha in ka badan iyo boqol iyo afartan iyo shan gaadiida in ka badan ayaa ka qayb qaadatay saddex degmo ee xuduud isku xirta ayay ayaa shaqada laga qabanayay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa iskaashatada nadaafadda gobolka banaadir oo ay kow ka yihiin maxaa la yidhahdaa shirkadda ifi madaalayaasha degmada warta nabadda iyo maxaa la yidhahdaa waaxda gaadiidka ee dowladda hoose oo ayaduna warta eh, xamar jadiid eh, shaqa lixaad laho sidii tan oo kale ah ka haysay Eh, shaqadan waxaa muhiimaddeedu ahayd Eh, ama bandhigan waxaa muhiimaddiisu ahaa u diyaargarowga xilli roobaadka fooda nagu soo haya ee dayrta in maxaa la yidhaha marka hore carraqaadkii la sameeyo laamiyadii lasii nadiifiyo kadibna maxaa la yidhaahdaa lagu kontaroolo dadweynihii Ololahan nadaafadeed ee laga sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa qayb ka ah olole lagu doonaya in dib loogu soo celiyo bilicda magaalada Muqdisho caasimada dalka.